leeyahay haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa inay isgarabsadaan midda waxhaysata iyo midaan waxhaysaninba in laisgarab yeelo waxaan kaloon u soo jeedinayaa haweenka haweenka hormuudka u ah inay hoos u eegaan haweenka dhaqaalahooda noloshooda iyo siday u nool yihiin kuwii taagta daran sidii loo daryeeli lahaa inay yacni ku dhaqaaqaan faamilo badan baa jiro aad u liito haween badan baa jiro caruurahoodii guryahoodii jooga aan aad u liito aan ka warqabin xataa xafladda iyo meelay ka dhacayso in kuwaas wacyigelin badan inta la siiyo